أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu helno inshaa allah qodob oo ay ka mid yihiin diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda riddada ee turkiga oo galabta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli ay ka soo noqotay howlo ashahaadaladirnimo oo ka dhan ah muslimiinta soomaaliya haddaba maxaan ka ognahay nooca ay ahayd iyo waxa sababay burburkeeda barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa madaxda kooxda riddada soomaaliya oo qoobgariir ka qaaday hadalhaynta bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta kadib markii uu maraykanku ku dhawaaqay in dhaqaalaha uu ka jaran doono haddaba intee ayay gaarsiisan tahay cabsidaas warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa maxaa ka jira in ciidanka xabashida etoobiya ay isaga baxayaan magaalada baydhabo ee gobolka baay wararkii ugu dembeeyey iyo wixii laga yidhi warbixintaas ayaan caawa idiin haynaa sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo lagu dilay dalka masar mas-uul ka tirsanaa maamulka ashahaadla dirarka heesku magacaabay somalilan oo ku bakhtiyey dalka ingiriiska qodobada kale ee caawa aan idiin hayno waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee gado iyo wafdi ka koobnaa waxgarad iyo culimmo oo booqasho ku tegey markas ay wax ku bartaan haweenka ku dhaqan magaalada ceelcadeh ee wilaayada islaamiga ah ee gado barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda riddada ee turkiga ah ayaa galabta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli ay ka soo noqotay howlgal ashahaadaladirnimo oo ka dhan ah muslimiinta soomaaliya haddaba maxaan ka ognahay nooca ay ahayd iyo waxa sababay burburkeeda qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaas inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa galabta diyaarad daroon ah oo ay leeyihiin ciidamada turkida ayaa ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee muqdisho diyaaradan oo nooceedu ahaa bayraktar t b two ayaa markii hore garoonka ka duushay salaadii casirka waxayna soo laabatay muddo saacad ku dhow kadib markii ay isku dayday inay soo cagadhigato ay dhacday halkaas ayayna ku burburtay dab ayaa ka kacay goobtii ay diyaaraddu ku dhacday arrinkaas oo keenay in garoonka muddo uu xirnaado inta burburka diyaaradda meesha laga qaadayey xogtu waxay intaasi ku daraysaa in diyaaradan bayrakhtar t b two ay ka mid tahay diyaaradaha ay turkidu ku duqeeyaan dadka shacabka waana markii ugu horreysay oo inta la ogyahay ay turkida diyaarad uga burburto soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan kooxda gurguurte oo lagu dilay masar wararka ka imaanaya magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar ayaa sheegaya in dhisme ku yaal magaaladaasi lagu dilay sarkaal laba xidigle ah oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya sarkaalkan oo ka mid ahaa saraakiil kooxda riddadu tababar ugu qaaday dalka masar ayaa la soo wariyey in lagu dhex dilay qol uu ka deganaa dhisme ku yaal magaalada alqaahira ilwareedyo ayaa sheegaya in sarkaalka la dilay oo magaciisa lagu soo koobay cali uu nafta dhaafiyey sarkaal kale oo ay tababar ciidan iskula jireen si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysay dilka lagula kacay sarkaalkan darajadiisa ciidan lagu sheegay laba xidigle ka tirsanaa booliiska kooxda ridada muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhiig buux dhaafiyey qolka lagu dilay sarkaalkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday ase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxaa ka jira in ciidamada etoobiya laga saarayo magaalada baydhaba maqaal uu daabacay wargeyska etoobiyaanka ah ee burkina ayaa sheegaya in maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu wajahayo isbeddel amni oo salka ku haya warar sheegaya in ciidamada etoobiya laga saarayo baydhabo laguna bedelayo ciidamo ka socda waddanka masar inkastoo si rasmi ah aan loo xaqiijin arrintan haddana waxaa la sheegay in xilligii hogaankii hore ee maamulkaasi ay jirtay dood ku saabsan beddelka ciidamada etoobiya balse lafta gareen uu arrintaas ka hor yimid sida lagu xusay maqaalkan uu baahiyey wargeyska burkina maamulka cusub ee uu hogaamiyo aadan madoobe ayaa la sheegay inuu qaaday jiho cusub iyadoo la soo wariyey in ciidamada etoobiya lagu amray inay ka baxaan garoonka baydhaba oo la sheegay in howlgal ballaarin ah lagu samaynayo taasoo dhalisay tuhun ah in loo diyaarinayo ciidamada masar si kastaba ha haatee arrintan weli si madax bannaan looma xaqiijin mana jirto xaqiijin rasmi ah oo ka timid maamulada adis ababa qaahira iyo muqdisho iyadoo maqaalku uu xusay in haddii arrintan dhacdo ay saameyn ku yeelan doonto amniga soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan maamulka la baxay somalilan oo ku geeriyooday dalka ingiriiska saacadihii lasoo dhaafay maamulka la baxay somalilan ayaa shaaciyey geerida qunsulkii u fadhiyey safaaradda uu maamulkaasi ku leeyahay waddanka ingiriiska sidaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ninka lagu magacaabo maxamed cali ow cabdi qunsulka geeriyooday ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay daahir tukaale askar mana uu xusin maamulkaasi sababta uu u geeriyooday ninkan cabdi wahaab aadalahayntiina caawo waa inaga intaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka madaxda kooxda ridada soomaaliya ayaa qoobgariir xooggan ka qaaday hadalhaynta bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta kadib markii uu maraykanku ku dhawaaqay in dhaqaalaha uu ka jaran doono haddaba intee ayay gaarsiisan tahay cabsidaas warbixintan waxaa inoogu haya bashiir muxyidiin abu ayman macadka devenis baryortis oo xaruntiisa ee taha washington islamarkaana diiradda saara arrimaha amniga siyaasadda iyo istaraatiijiyadda militari ee maraykanka ayaa warbixin uu talaadadii lasoo dhaafay soo saare ku lafaguray sida uu maraykanka ugu tacbaqa saaray duulaanka saliibiga ee uu ka wada soomaaliya iyo wakhti xaadirkan ugu xalagudboon maamulka trump warbixintu waxay waxaa la yaaba ku tilmaantay in maraykanka oo ku fashilmay dagaalka soomaaliya uu haddana weli u wado duqeymaha dhinaca cirka iyadoo xitaa soomaaliya aan lagu darinay tiri istaraatiijiyadda amniga qaranka ee labada kun shan iyo labaatan labada kun lix iyo labaatan ama istaraatiijiyadda difaaca ee maraykanka waxaa kale oo warbixintay xusay in trump uu sidoo kale uu ka fikirayo inuu aqoonsado somalilan oo ah maamul iskiis ugu dhawaaqay madax bannaani oo ku yaalla waqooyiga soomaaliya kana samaysto deegaanadaasi ilaa iyo afar saldhig oo militari oo cusub oo la mid ah saldhigga maraykanka uu ku leeyahay dalka jabuuti dood qaldan ayay warbixintu ku sifaysay in maraykanka uu beegsiga soomaaliya ugu marmarsiyoodo wuxuu ugu yaro argagixiso la dagaalan isagoo had iyo jeer isticmaala eryo buunbuunin ah oo uu ku xalaashanayo dhiigga dadka soomaaliyeed arrinkaasoo sida uu sheegay macadku ay si cad u dhaliileen saraakiil ka tirsan maamulkii ugu horreeyey ee trump daraasadan cusub ayuu macadku sheegay in diiradda ku saarayo sida siyaasadda hadda ee maraykanka uu ka wada soomaaliya aysan u keenin wax faa'iide ah balse qarashaadka uun ay ku sii kordhinayso maadaama ay tiri warbixintu natiijo la-aan ayay ku soo idlaatay awooddii militari ee maraykanka u adeegsaday mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale daraasaddu waxay carabawday in aqoonsi uu maraykanka siiyo maamulka ashaadaladirirka ee somalilan keliya ay keeni karto xasilooni daro ku soo kororta soomaaliya iyo geeska afrika taasoo sidoo kale cirka ku sii shareeri doonta qarashaadka maraykanka marka uu maraykanka sii kordhinayo howlgallada soomaaliya wuxuu halis ugu jiraa inuu ku dhaco qalad loo yaqaan sankos falasi oo ah in go'aanada mustaqbalka lagu saleeyo lacag wakhtigii iyo dadaalkii hore oo loo geliyey ee qaldana ay tiri warbixintu warbixintu ayaa sidoo kale tiri maraykanku waa inuu qiraa in danihiisa soomaaliya ay xadidan yihiin joojiya kulugla'aanshaha tooska ah ee militari ee soomaaliya dib uga laabta qorshaha aqoonsiga somalilan kana fogaada dhismaha saldhigya cusub ama dirista ciidamo dheeraad ah oo ku wajahan bariga afrika sannadkii kun iyo sagaal boqol labaiyo sagaashankii ayaa warbixintu tusaale u soo qaadatay waxayna sheegtay in maraykanku uu xilligaas uu soomaaliya u soo diray siddeed iyo labaatan kun oo askari balse howlgalkaas ugu dambeynna horseeday musiibadii oktoobar kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ee loo yaqaan balaag cowdown halkaasoo ay ku dhinteen askar fara badan oo amerikan ah sida ay sheegtay warbixintu markii la ogaaday in qarashka iyo khasaaraha howlgalku uu ka batay danaha qaran ee maraykanka madaxweyne bill clinton wuxuu bishii maarso sannadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii kala baxay dhammaan ciidamadii maraykanka ee joogay soomaaliya howlgallada militari ee maraykanka uu ka wada soomaaliya ayaa warbixintu xustay inay si toosah dib u bilowdeen sannadkii labada kun iyagoo qayb ka ahaa dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale oo warbixintu ay intaasi ku dartay in maraykanka uu soomaaliya ka samaystay ugu yaraan lix saldhig militari oo la ogyahay sannaddii labada kun iyo labaatankii ayaa warbixintu xustay in donald trump uu soomaaliya kala baxay toddoba boqol oo askari oo maraykan ah una wareejiyey kenya halkaasoo ay ka sii wadeen duulaanada gaarka ah iyo weerarada diyaaradaha darooniska ee gudaha soomaaliya maamulka trump ayaa sidoo kale laga yaabaa ay tiri warbixintu inuu siyaabo kale usii ballaariyo kuluglaanshaha maraykanka ee soomaaliya waxaana macadku sheegay inuu wadahadal kula jiro somalilan si uula baxo macdanta muhiimka ah kana dhisto afar saldhig oo cusub oo isugu jira kuwa badda iyo kuwa cirka maamulka trump ayaa warbixintu ka dhawaajisay inuu hadda ka fiirsanayo inuu qaado mid la mid ah tallaabadii yuhuudda ee dal madax bannaan ugu aqoonsatay maamulka gaaloraaca ee la baxay somalilan daraasaddu waxay ka shanqarisay in si dhab ah aan la ogeyn khasaaraha tirabeelka ah ee ku baxay howlgallada militari ee maraykanka uu ka waday soomaaliya tani sannadkii labada kun iyo saddexdii balse waxay u badan tahay ay tiri warbixintu inuu gaarayo boqolaal milyan oo dollar sida lagu sheegay warbixin ay sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii soo saartay mashruuca qarashaadka dagaalka ee jaamacadda brown waxaa suurtagal noqon weyday iskudayo la doonaya in lagu fahmo laguna raadraaco wadarta lacageed ee ku baxda dagaalka soomaaliya sababta arrinkaas keenta ayaa ah in waaxda difaaca maraykanka ay qariso xogta qarashaadka ku baxa sirdoonnada howlgallada militari sida duqeymaha darooniska duqeymaha cirka iyo ciidamada howlgallada gaarka ah iyo sidoo kale qarashaadka ku baxa qandaraaslayaasha soomaaliya ayay tiri warbixintu macadka oo soo xiganaya shaqaalaha koongareeska maraykanka ayaa sheegay in xog la-aantani ay curyaamisay awoodda koongareeska ee kormeerka howlgallada soomaaliya balse waxaa xaqiiqo ayay tiri warbixintu in qarash kasta oo maraykanka uu ku bixinayo dagaalka soomaaliya uusan ahayn mid u qalma waxaa kale oo daraasadda lagu sheegay in sidoo kale aysan mudnayn qarashaadka dheeraadka ah ee ku baxaya dhismaha saldhigyo cusub oo maraykanka uu ka hirgeliyo gudaha deegaanada somalilan ama aqoonsi rasmi ah loo siiyo maamulkaasi dhinaca kale in ajandayaasha al-shabaab ay ka mid yihiin inay dalka ka saarto dhammaan ciidamada shisheeye ayay warbixintu ku tilmaantay mid ay xaq u leeyihiin isagoo macadku ka shanqariyey in fikirka noocaas ay sidoo kale aaminsan tahay haweeney lagu magacaabo trakiya bokon oo baraka ah jaamacadda america university islamarkaana hore uga soo shaqaysay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada sidoo kale wuxuu tilmaamay macadku maadaama lagu duulay al-shabaab inay xaq u lahayd fulinta weeraradii waaweynaa ee ka dhacay gobolka oo ku jiro ayay tiri warbixintu weerarkii ay labada kun iyo labaatankii ay ku qaadeen saldhigga maraykanka ee maandabey ee kenya waayo dhammaan dalalka ay weerareen waa dalalkii ay ciidamadooda qaybta ka ahaayeen duulaanka soomaaliya daraasaddu waxaa kaloo ay garwaaqsatay in geesyada tawxiidka aan dagaal looga adkaan karin iyadoo qirtay in mar kastoo dhiig iyo dhaqaale adagba lagu bixiyo sidii dib loogu riixi lahaa mujaahidiinta iyo haddana islamarkiiba dib ula wareegayaan dhulalkii laga qabsaday kadib in ka badan shan iyo toban sano ay socdeen howlgalla ka dhanna kacdoonka al-shabaab oo ay ka mid yihiin duqeymaha cirka haddana al-shabaab weli waa ay xooggan tahay waxayna haysataa awood ay ku fuliso weeraro adag ee tiri adeega cilmibaarista ee kongareska ee maraykanka dagaalka xooggan ee quwadaha gaalada ay kula jiraan al-shabaab ayay daraasaddu ka dhawaajisay in mujaahidiintu ay ku sii xoogaysteen sidoo kale xubin ka tirsan american enterprise institute ayaa ka dhawaajisay in mujaahidiintu ay ku bulaaleen tallaabooyinka guracan ee maraykanka arrintaas awgeed labaatankii sane ee lasoo dhaafay rajadii laga qabay hirdada soomaaliya ayaa ku soo idlaatay mala awaal sida uu sheegay baron wine burton oo ka tirsan atlantic council taasoo caddeyn kuugu filan ayuu yidhi macadku sida loogu rajo dhigay in ciidamada riddadu ay sii haysan karaan dhulka loo qabto guul kasta oo laga gaaro al-shabaab waxay noqotaa mid ku meel gaar ah oo baaba'da taasoo mar kale soo muuqatay sannadkii ugu dambeeyey ee labada kun shan iyo labaatankii ayaa lagu yidhi daraasaddan uu soo saaray macadka devenis bariyorotis geesta kale aqoonsiga somalilan iyo dhismaha saldhigyo cusub oo maraykanka oo halkaas laga sameeyo wax badan kama tari doonaan ayuu yidhi macadku horumarinta danaha istaraatiijiga ah ee maraykanka sidoo kalena mustaqbalka waxay bartilmaameed u noqon doonaan jihaadiyiinta sida ay sheegtay daraasaddu aqoonsiga somalilan wuxuu sii horin karaa walaacyada muddada dheer ku dul hoganayay soomaaliya ee ku saabsan faragelinta shisheeye taasoo iyadana kordhin karta qulqulka dhallinyarada ee ku biiraysa sufuufta jihaadiga ah warbixintu waxay ka shanqarisay haddii maraykanku aqoonsado somalilan inay u badan tahay in etoobiyana ay raacdo iyadoo oga gol leh hirgelinta heshiiskii m o u-ga ee badda arrinkaasoo ugu sii dari karta xasilooni darada ka jirta soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika warbixintu waxay ugu dambeyn kula talisay maraykanka in bilaha soo socda uu si dhammaystiran ciidamadiisa uga saaro soomaaliya kuna soo afjaro howlgalkii uu halkaasi ka waday muddada badan si loo daba qabteeyo dhiigbaxa militari iyo dhaqaale ayay warbixintu tiri waa in maraykanku uu si deg dega u dejiyo jadwal lagu saarayo ciidamada maraykanka soona afjaro dagaalka cirka ee soomaaliya islamarkaana uu ka fogaado aqoonsiga somalilan daraasaddan uu sameeyey macadka devenis bariyoritis oo sidoo kalena ay soo xigteen warbaahinno kale oo maraykan ah ayaa soo baxday laba isbuuc kadib markii maamulka trump uu si rasmiya midowda afrika ugu wargeliyey in dhammaadka sannadkan uu si dhammaystiran u jarayo dhammaan taageeradii uu ku barbartaagnaa ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga kaga jira soomaaliya muddada ku dhow labaatanka sano tan iyo wixii ka dambeeyey markii maraykanka uu ku dhawaaqay go'aankan waxaa si weyn isku soo taraya catowga iyo calaacalka ka soo yeeraya murtadiinta soomaaliya waa kan shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada oo habeenimadii khamiistii hadal ka jeedinayay kulan la isugu yimid oo ka qabsoomay magaalada muqdisho amni haddaa ka hadashid dalka hadda meel aamina oo boqolkiiba boqol a isku haleynayso in badan oo ka mida kama jirto haddana waxaa soo socota xaalado cusub dhaqaalihii laga jaro ciidamada emisom ciidamada soomaalida laftigoodu aan la aqoonin meesha mushaaraadkooda ay ka imaanayaan oo walaacow iyo walbahaar ay ku dhex jiraan sidoo kale murtad xuseen mucallim la taliyihii hore ee amniga ee maamulka xasan sheekh maxamuud oo isna goobtaasi ka hadla ayaa qiray in kooxda riddadu aysan sii jiri doonin marka ay shisheeyuhu ka baxaan dalka soomaaliya xaaladdan hadday ku baxaan dee xaalad oo dee dowladda soomaaliyeed ay awood ay u leedahay inay dee amniga sii makanayso aniga dee kuma ogi waxa oo dee si gaara oo maaragtay ilaahay uu naga yeelaya ma garanayo laakiin hadda waa tiirarka dowladnimadeenna in ay sii jirto ugu waaweynay ka mid yihiin laakiin dee dowladnimada ma dul saarnaan karto ciidamo ajnabi ah nasiib daradaas ayaa jirta in laga maarmay ahayd qorshaha loo keenayba annagaa ka maarmi weynay oo inaan dulsaar ahaanno yani ku qanacnay tan dowladaha soomaaliya iska leh oo issoo badbedelay markay imaanayeen ilaa maanta marka waa nasiib darro in aan shaqadii loo baahnaa inaan ka maaranno inaanan siday ahayd loo qabanin sababtaas ayay weli u joogaan daalka iyo dhaqaale xumada dhacday iyo in dadkii dee waxaasdabada ka riixayana inay de soomaalida ay ka qalbi jabaan waxaa keenaya dee in aanan annagu hawshii aanan sidii ahayd aanan uga shaqaynin
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee gado iyo wafdi ka kooban waxgarad iyo culimo ayaa booqasho ku tegey markaas ay wax ku bartaan haweenka ku dhaqan magaalada ceelcadde wafdigan oo ka koobnaa waxgarad culimo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa booqasho ku tegay markaska khadiija bintu khuweylid oo ah markas ay wax ku bartaan haweenka magaalada ceelcadde waxaana wilaayadu ay haweenka guddoonsiisay abaalmarina kala duwan ugu horeyn waxaa kulankan kelimad ku daahfuray sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيقول الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى وحكي إلي قبلها مؤمنات كأه كوا قرب تاقرق مؤمنين تا الله وحيري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadkaa waa kuwa isgarab taagan oo diintii alla isu garabsanayo sidoo kale allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa kuwa gaaloobayna qaarkood qaarka kaluu garabsanaya waaladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin waalmunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin marka gabdhaha mu'minaadka ah weligood waxay joogsan jireen mawaaqif shariifa diinta allay garab joogsanayeen alla waa ammaanay waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacdin maxay isu garabsanayaan ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar wax la faro acdamu lmacruufi huwa towxiid ullahi caza wajal wa acdamu lmunkari wahuwa ashirku billaah waxay isu garabsanayaan alle keligii in la caabudo macruufkaasay farayaan munkarkana waa reebayaan wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa maalkooday bixinayaan gabdhaha mu'minaadka ah salaadda markay ogaan ka gadaale waxaan ku aragnay goobaha jihaadka oon gaalada kula dagaalamayno habeenka aan diyaargaroobayno go-aan huwannahay timirta aan cunayno iyo caagga aan biyaha ku cabayno gabdhaha muslimaadkaa noo soo dhiibay buskudka bisha ramadaan ay mujaahidiinta ku afurayeen iyo timirta gabdhaha mu'minaadkaa dhiibay waxay garab joogsadeen daa'iman allah kelmadiisa inay kor noqoto alle wuxuu yidhi ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah taacat ullahi warasuulihi baa isku garabsanaya ulaa'ika sayarxamuhum allah allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ah allaa adduunkana ugu naxariisanayo aakhirana jannadiisii geynayo waxaan daba taagannahay asxaabu muxamadin hadday rag yihiinna raggaan daba taagannahay hadday gabdho yihiinna gabdhaha mu'minaadkaa daba taagan mawaaqiftii ay gabdhaha mu'minaadka rasuulka ilaahay u joogsadeen ka gadaalna abuubakar iyo cumar iyo cusmaan ay ku garab siiyeen shay la xisaabi kara ma ah markaskinkan waxaa lagu magacaabay khadiija bintulkhuweylid radia allaahu canha iyadoo nool baa alleh salaan u soo diray nebiga jibriil baa ku soo degay wuxuu yidhi alle xaggiisaan ka imid khadiijo alleh salaan ka gaarsii allaah baa salaamayo markaasaa nebiga soo galay khadiijoy allaah khalqiga dhan abuuray baa ku soo salaamayo radia allaahu canha waxaad allaah iyadoo nool rasuulka u sheegay in loo dhisay guri dahabka wada samaysan oo dhexdiisa qayle iyo buuq iyo aanan lahayn khadiija radia allaahu canha nebiga way garab joogsatay sannaday dhimatayna waxaa loo bixiyey caamulxusni sannadii murugtaa loo bixiyey nebigu waa murugooday weligiina waa ilaabi waayey ma ahayn keliya in ay diinka garab joogsatay bal shakhsiyadda rasuulkay karaamaysay naftiisay ilaalisay xataa ay tiri wallaahi laa yuqsiika allaahu abada waxba ha murugoonin alle kuuma murjinayo weliga sidaasay ahaayeen haa hiya nusaybatu binti kacbin ummu cammaara radia allaahu canha nebigu sala allahu calayhi wasalam dagaalkii uxud markuu dhacay laba-iyo toban dhaawac baa gabadhaa ku dhacay dhaawac kastoo bir kastoo ka midana rasuulka ilaahay baa loo waday iyadoo dhiiggeedii baxayuu nebigu ku yidhi yaa umma cammaara saliinii maa shi'ti waxaad doontay i weydiiso haddaan alla kuu weydiinayaa fa qaalat yaa rasuula allah as'aluka muraafaqataka fi ljanna alle waxaad ii weydiisaa jannada inaan rafiiqugula noqdo radia allaahu canhunna gabdhahaas baa la rabaa gabdhaha mu'minaadka inay daba taagnaadaan walaalayaal waxaad ogaataan diinkan waxay u baahan yihiin allah diinkiisa rag saadiqiina iyo gabdho saadiqaada baa la rabaa kelmadda ilaahay baa lagu soo duulay waxaa la rabaa nuurka ilaahay in la damiyo laabud waa in la helaa dad abiye ah oo sharaf leh oo diinka ilaahay isgarab joogsadaan waa in diinka la difaaca waa inaad diinta barataan waa in kuwa aan diinka aqoonin aad u baxdaan oo diinka aad bartaan waxaan ku soo gebagabaynayaa macrakada maanta socotaaye wax adduuna layskuma haysto annagana dhul gaalada kuma haysanno iyagana dhul naguma haystaan laakiin waxaa laysu haystaa allah in la caabudo iyo inaanan allah la caabudin kitaabka ilaahay in la xukmiyo iyo in qaanuun iyo dastuur bili-aadan qore in la xukmiyo allahna wuxuu ballanqaaday mu'miniinta inuu garab joogsanayo qaala jalla wacalaa allah wuxuu leeyahay subxaanah wuxuu u ballanqaaday mu'miniinta inuu garab joogsanayo alla wuxuu yidhi innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu lashhaad yowma laa yanfacu aldaalimiina macdiratuhum walahum allacnatu walahum suu'u ddaar innaa lanansuru rusulana allah baa ballan qaaday rusushayada annagaa u gargaarayno waaladiina aamanuu zaman kasta ha joogaan dadka mu'miniinta ahlu tawxiidka ahlu jihaadkaana allaa u gargaarayo xaggee ugu gargaarayaa fi lxayaati addunyaa wa yowma yaquumu lashhaad maraykanka isagaa qiray dagaalkuu islaamku la galay inuu ku jabay isagaa qiray meelo badan buu ka hadlay afghanistaan labaatan san uu ka dagaalamayay maantana kaabul raayada tawxiidka ka taagan rag baa la dagaalamay gabdha mu'minaada ayaa maalkooda bixiyey rag baa dhiiggooda huray gabdhaa loo dilay maanta tawxiidkii baa kor noqday waxaan shaki iiga jirin dalkan annaga aan joognana kelimada tawxiidkuunbaa kor noqonayso nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saacadda qiyaama ma dhacayso ilaa caasimadda kufriga ee rooma la yidhaahdo waa talyaaniga caasimadooda ilaa kelimatu tawxiid laga taago saacadda qiyaama ma dhici doonto marka himma caaliya la rabaa in diinka la barto inaad diinka u gargaartaan inaad jiil soo saartaan ilahay diinkiisa u dagaalamo ragga mujaahidiinta ah inaad ku garabsiisaan naftiinna iyo maalkiinnaba wajazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat allah afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga ah ee gado nabadoon xasan cusmaan biixi ayaa ka mid ahaa waxgaradkii booqday markaska islamarkaana goobta ka hadlay bismillahi alxamdulilahi wakafa wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu watacaala abar maxamed oo dhan u celinaynaa allahi naga dhigay dad muslimiina suuqaana keenay xalfadan qaaliga ah allahaasaan mahad oo dhan u celinaynaa waxaa kaloo oo mahadsan kasoo qaybgalayaasha xafladan qaaliga ah oo maantayto lagu guddoonsiinayo dumarka reer ceelcadde tahniyadaas qaaliga ah ee walaayadooda gobolka ay guddoonsiinayso kasoo qaybgalayaashaas oo wakhtigooda ku bixiyey maskaxdooda ku bixiyey jazaakum allahu kheyran ilahay inka abaalmarya ayaan leenahay dumarkan waxaa la yidhaahdaa waxay ilu arkayso ilaalo ka dhan dumarkani sida ay diinta u barteen iyo waxa ay soo mareen iyo sida ay oola shaqeeyaan walaayada islaamiga iyo guud ahaan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo garab istaagooda diinta wax qarsoon ma ahaan wax cad weeyeen horena way usoo wadeen haddana waa bandhigayaan waana sii wadi doonaan insha allahu tabaaraka watacala iyagoo sii labaraabi doona saa ilaah ka rajeynayno maanta waxaan kor taagannahay in walaayada ay u qirootay dumarkooda dadaalka ay dadaalayaan horkacay walaayada gobolka gado sheekh luqmaan abu anas jazaakum allahu khayran baan leenahay waxaana hor yaallo agab aada u wanaag badan la guddoonsiinayo dumarka reer ceel cadde walaayaduna waxay aad iyo aad oo la dhacsanayd ama noqobadu ay la dhacsanayd ama maamulka gobolka iyo xarankatu shabaab ay la dhacsanaayeen waxbarashada dumarkeenna iyo garab istaagooda xaqa allah subxaana wa tacaala xaqiisa iyo u dirirkiisa diinta sida ayada darteeda marka waxaan soo dhaweynaynaa xafladdu waa xaflad taariikhi ah waa xaflad sharaf badan waa xaflada isugu soo imaadeen dad aqoon-yahaniina waa xaflada isugu imaadeen dumarka iyagii oo wax bartay waa xaflada ay imaaday walaayadanadii oo dumarka iyagii siinaysa oo guddoonsiinaysa agabkaas qaaliga ee halka yaalla annaga ka noqoba ahaan ana waxaan leenahay maantayto aad iyo aad bay noo taabatay arrintan ayada ah jazaakum allahu khayran waxaan leenahay hadday dumar tahay iyo haddii walaayo ay tahay hore loo sii wado mashruucan qaaliga ah ee maantayta indheheenna ay ka ilmeeyeen dumarka waxaan ku boorin lahaa ama aan kula talin lahaa walaalayaal maadaama oo aad udubdhaxaadka islaamka tihiin maadaama oo mujaahidiinta hooyaalkooda aad tihiin maadaama oo hooyo waxaanan laga soo dihanin nebi aadan kadib ayna jirin intaaba maadaama ayna jirin waxaan ku boorin lahaa walaalayaal maantayta xarbiga ka jira dalka guud ahaan iyo islaamkaba haysto oo xaqa lagu soo duulay inaad garab ku siisaan dhallinyarada lagu booriyo jihaadkii oo loo diro waa waxaad kari kartaan marka in meesha culummadu ay jihaadka kaca leedahay noqodo kaca ay leedahay dhallinyarada kaca ay leedahay inay gabdhuhu laftooda kiciyaan ragga maadaama ayaga nooga sii hilhilan yihiin oo rag ay gabaru dirta ayna soo noqonayn gabdhuhu waxaan rabnaa inay ragga diraan insha allahu tabaaraka watacaala ha dhalaan ha u dhaxa ama ha la dhasho ama qaraababa ha ahaado inay diraan baan ku rajaynay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey guddoomiyaha nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim moxamed cigaal بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى بعد ما هذا علينا نمعذا ونسيه وفرض بضن ونعمة الإسلام والإيمان أيقوه انتهي حركة الشباب المجاهدين بأنهم هذا علينا ولا إذا قبل كانوا هذا علينا مرت شرف كما شان كسوق يبقلنا وأم هذا علينا قبلها عيال عداء ومارت مسلمات كا وحبرتي إلهي سبحانه وتعالى دين تيسي كتاب كيسة مارت أو استاغي وقت قودنا أوهرينا وأم هذا علينا جزاكم الله الخير بان لنا هاي إلهي هذه بركايو waxaan idinkula dardaarmaynaa dadaalka aad samayseen sii wada waxbarashadiinnana maaragtay labalaaba gabdhaya waxaan leenahay dadaalka aad wadaan ilaahay subxaana watacaala idinku guuleeyo waa idinkaga mahad celinaynaa inaad sii wadaan adinka dadaalkiinna iyo tacliintiinna iyo waxbarashadiinnana aad korrisaan ilmihiinna iyo odagiinna iyo ehelkiinnana saasoo kale aad maaragtay u baraarujisaan oo aad ku dirqisaan inay diinta islaamka bartaan kuna dhaqmaan baan maaragtay idinku baraarujinaynaa jazaakum allahu khayr baan leenahay gabdhaha intaasaan leeyahay waxaan u mahad celinayaa walaayada gobolka gaar ahaan maktabka dacwada oo gabdhaha dee ayaga hadda ka hor keeni jiray abaalmarin keeni jiray oo maaragtay wax keeni jiray oo meeshaan dhowr jeeraan maaragtay kula kulanay gabdhuhu ayaga soo diyaariyay alaab oo maaragtay mujaahidiinta ku saaciideynhayo haddii maanta la keenay ayagii maaragtay in soomaalidaad tiraada gacmo isdhaafay baa galladu ka imaadaaye ayagii in maaragtay gacan la gaarsiiyo oo maaragtay hadiyad loo keena iyo abaalmarin waa jazaakumullahu alkhayr baan leenahay waa muraalis fiican weeye waa iska warqab iyo maaragtay isku taxalluq iyo isla socosho weeye waa oga mahad celinaynaa walaayada gobolka waa oga mahad celinaynaa iyo maktabka gacwada dhammaan cid kastoo tala ku yeelatay jazaakumullahu alkhayr baan leenahay intaas waxaan maaragtay ku darahayaa dad muslimiin oo isu yimid baan nahay ilaahay subxaana watacaala aan barino gaalada ilaahay subxaana watacaala ha naga dulqaado muslimiintana ilaahay subxaana watacaala midnimo iyo muwaafaqo ha siiyo gaar ahaan reer falastiin ilaahay subxaana watacaala ha u gargaaro yuhuudna ilaahay subxaana watacaala ha baabi'iyo abaartaan soo dhaafna ilaahay naguma soo celiyo aarankana ilaahay ha noo barakeeyo ilmahana allaha noo hagaajiyo dhallinyarada yararka oo hadda soo kacayso oo maaragtay ridada iyo meelaha u tartamaysa ilaahay subxaana watacaala ha noo soo hanuuniyo dadka qaxootiyaalka qulqulahayo dalkoodii iyo diintooda iyo xaqa allaha fahamsiiyo hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون إن أولا إلهي بأن مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نوو كل مجي مجلس كان خير جاه joogaan daalibi cilmiga ay joogaan ilaahayga noo suurogeliyey ayaanu mahadcelinayna subxaana wa tacaala way ka bedelan tahay majaalada qaar oo laisugu yimaado liannahu meeshaan maxaa yeelay waa majaalatulcilmi weeye waa dadkii dulaabta ahaa ee cilmiga baranayey ee kala duwanaayay halkan fadhiyo way nooga farxad badan tahay marka meelaha qaarkood waxaanu leenahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajir siiyo cilmiga aad wadaan iyo khayrka aad ku dadaalaysaan waxaan rabaa marka insha allahu tacaala maadaamu meeshaan waxaa jooga ay yihiin gabdhihii muslimaadka ee waxaa weeyaan baranayay waxaa weeye culumta kala duwan ee kitaabka qur-aanka iyo sunnada iyo waxaa weeyaan culumta kala duwan baranayay waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan siiyo dhowr dardaaran wax badan oo qulubta ku xasilan aad soo bandhigteen qulubtanadan runtii aad moodo in waxaa weeyaan wax badan ay ka muuqdaan wax badan aad naga badasheen farxad ay noo tahay in ilaahi subxaanahu wa tacaala hortanada lagu daraaseeyo culumtii sharcigeedood baranayseen muslimiinta farxad ay u tahay qodobka koowaad maanta waxaa la yidhi gabdhaha waxaa la guddoonsiinayaa hadaayaad hadaayaadkaas ma ahan maanta wax la bilaabaayo adinkaa islaamka wax badan hore u gaarsiiyey furmahana gaarsiiyey mujaahidiinta acdaada ilaahi subxaanahu wa tacaala la dagaalamaysana hore u gaarsiiyey intaan marka waa una xusid mooyaane ma ahan abaalka aad ugelaysaan camalka jihaadiga ah ma ahan in laydinku abaalgudayo laakiin waxaa laydin tusaaya un in waxa weeyaan ladiin xuso bacdamaa wax badan iyo waxaa weeyaan tusaale fara badan iyo khayr fara badan aad gaarsiiseen mujaahidiinta ka dagaalamaya saaxaadka jihaadiga ah ayaanu rabnay insha allahu tacaala inaanu idiin dhahanno waad mahadsantihiin unbaa inaga aheyd mooyaane abaalkiina ma ahan waxaanu leenahay marka insha allahu tacaala yacnii dadaalka aad wadaan oo barashada inaad sii wadaan oo waxaa weeyaan aad sii laba laabtaan si ummaddeena ay u noqoto ummatu dacwa qodobkayga koowaad waxaan ku dadaarmaya cabsi ilaahi subxaanahu wa tacaala inaad laasintaan maxaa yeelay waa asalka koowaad ee qofka wax uu fududaynayo cabsida ilaahi subxaanahu wa tacaala weeyaan qodobkayga labaadoo walaalayaala dadaarma waxay tahay al-istiqaama haddaanu barannay kitaabkii iyo sunnadii waa in nala ka helay istiqaamo haddii nala ka waayo waan khasaaraynaa macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika laa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ilaa aakhiri alaaya aayaddaasaa nagaga filan runtii dadka ahlu istiqaamo ah ilahay siduu u ammaanay tabaaraka wa tacaala qodobka saddexaad oo dadaarmaya waxaa weeye hami sarreeyo inaan la imaadno oo dad waxaa weeye hamigooda sarreeyo oo cilmiga inay ka gaaraan meel sarraysa inaan noqonno waan dadaarmayna insha allahu tacaala annagoo ilaahay dartii ula jeedno tabaaraka wa tacaala ee aanu kufaanaynin laakiin rabno in ilaahi subxaanahu wa tacaala aanu baranno si aan ugu cibaadaysanno taa waa dadaarmaya qodobka afaraad dadaarmaya waxay tahay walaalayaal asabru cala aladaa haddii aad noqoto qof daaci ah kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ku toosan waxaa weeyaan ama walaayaadka dhex joog ama meel kale joog waxaa laga yaabaa in badan in aad wax badan oo caqabaad aad la kulanto leanna ilaahi subxaanahu wa tacaala ambiyadiisoo dhan waa la dhibay waxa laysku dhibana waxay ahayd in aad waxaa weeye noqotay qof daaco ilaahay diinkiisa sheegaya tabaaraka wa tacaala marka diinka ilaahay ha lagu sabro waxyaalaha caqabaadka waxaa weeye qofka hadduu waxaa weeye diin u istaaga keenayso in la dhibo ama laga hor yimaado in lagu sabro waan dadaarmaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo walaala dadaarmaynaa ee qodobkayga ugu dambeena noqonayo adducaa inaan ducada lala bakaylin dagaal baa socdo wuxuuna ku socdaa dagaalka u dhexeeyaa bayna alxaq waalbaadil kitaabkii iyo baybalka u dhexeeyaa xaqii iyo baadilka u dhexeeyaa kitaabkii iyo wuxuu u dhexeeyaa baybalkii sunnada iyo kitaabkii ilaahi subxaanahu wa tacaala lala dagaalamaya annagana muslimiin baanu nahay gaalnimo waxaa weeyaan dad waama baxay iyo dad islaamnimo sheegtay ayuu dagaalka ka socdaa wax laga shakiyana ma ahan in qulibi qof weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala halkuu joogo habeenkii qismiga aad ku leedahay salaatuleyliga ama waxaa weeyaan maalinta isniinta iyo khamiista qofka ilaahay waafajiyo in waxaa weeye uu soon la yimaado maalaha maalmahaasoo kale ducada in la badiyo insha allahu tacaala gaar ahaan habeenkii maadaama dagaalka uu socdo si ilaahay subxaanahu wa tacaalana mujaahidiinta ilaahay uu ugu gargaaro cadowgana ilaahay uu u jibiyo ducada in la badiyo waan dadaarmaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo dadaarmaynaa wafiqiina aad buu u fiican yahay dadaalkiina waa fiican yahay qaabka loo xijaabtay xijaabka sharciga la waafajiyey aad buu u fiican yahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala idiin siyaadiya khayrka muuqdo waxaa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadaalkiina anigana insha allahu tacaala ma idinka gaabi doono wax kasta oon idinku garab istaagayno in wafiqiina diinad kun aan u qaadna insha allahu tacaala dadaalka ha la wado ilaahayna aan barina subxaana wa tacaala cadow uu jabay wuuna jabi doona insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa gabdhaha muslimaadka ee naga horfadhiyay in ay ka soo baxaan gabdho fara badan oo ducaada oo waxa weeyaan ragga ka kaafiyo majaalka maanta ay ku aadan yihiin ay kaga mashquuleen waxa weeye in gabdhaha wax la baro in ayaga wax isbaraan inaad gaartaan aan rajaynayna insha allahu tacaala nagana farxiyo waxaad nooga farxisaan sanadka soo socda iyo kan ku xiga inaan helno gabdha aad iyo aad u fara badan oo majaalka gabdhaha ku filnaado oo waxa weeye jiilka idinka dambeeya wax baro oo jiilka hadda waxa weeye jahliga ku sugan yahay wax jahliga ka dul qaado ilaahayna ha idiin waafajiyo ikhlaaskana ha lagu dadaalo haadaa wabilaahi towfiiq guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawo habeen axad ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا